بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo kontonaad waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo siddeetanaad ee suuratu lmaa-ida allah waxau ihi subxaanah waidaa naadaytum ila asalaati itakhaduuha huzuwan walacibaa dalika biannahum qowmun laa yacqiluun haadihi alaaya waxay ku xidhan tahay aayaddii hore waxaana alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala in marka salaaddii dadka loogu dhawaaqo ee xaggeeda loogu yeedho ama loo aadaamo inay salaaddii dheeldheel iyo ciyaar ka dhiganayaan waxaa lagu sababeeyey ficil xumada ay falayaan waayo caqli iyo garasho ayaanay lahayn dalika biannahum qowmun laa yacqiluun waxaa kaloo alla uu kaga warramay aayaadkan bacdu qabaa'ixi alyahuud maca almu'miniina wa maca rabbihim edabdaradii iyo foolxumooyinkii yahuudi ay samayn jirtay iyagoo foolxumada iyo edabdarada kula dhaqmaya alle iyo addoommadiisa labadaba allah waxa uu tilmaamay isaga oo nebi muxamed amar siinaya inuu ku yidhaahdo hal tanqimuuna mina ila an aamanna biاllahi wma unzila ilayna wma unzila min qabl waana aktarakum faasiquun waxaa la yidhi waxaad ku tidhaha nebi moxamedow kuwii kitaabka la siiyeyow miyaad nagu ceebeynaysaan ama aada nagu inkiraysaan ilaa iimaanka aanu la nimid mooyaane iyo inaanu ictiqaadsannahay akarkiinu inaad fasaqa tihiin taa mooye ma wax kalaa nagu haysataan waxaa alla uu tilmaamay in waxa weeyaan nebi moxamed ayaa la amray inuu ku yidhaahdo waxa aad sheegaysaan wax idinkaga shar iyo dhib badan ma idinka warramaa waa cidda rabbi uu nacdalay ee uu cadhooday ee doofaarada iyo daayeerada uu u bedelay hoygooduna uu yahay naarta jahanname ciyaadan billaah waxaa la tilmaamay munaafiqulyahuud nimanka yahuudeed munaafiqiintoodu inay iyagoo laba wajiileynaya oo gaalnimada uurka ku qarsanaya iyagoo gaalnimo caloosha ku qarsanaya inay ku odhanayeen markay muuminiinta u yimaadaan aamana waqad dakhaluu bilkufri wa hum qad kharajuu bih iyagoo waxay la soo galeen iyo waxay ku baxeenba uu yahay kufri iyo gaalnimo uurkooda iyo qalbigooda ku jirta ilaahayna wuu og yahay waxay uurka ku qarsanayaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan citaabka la canaantay culimadii ahlu kitaabka ee lagu canaantay waxa weeyaan xumaha ay dadka u diidi waayeen iyo wanaagga ay fari waayeen citaabka culimada ahlu kitaabka la canaananayana wuxuu caam yeelayaa culimada muslimiintuna hadday sifadaas oo kale sameeyaan oo ilaahay waxau yihi lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alihma waaklihim asuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun lowlaa waa bimacnaa halla oo waa taxdiid iyo boorin macnuhuna waxa uu yahay maxay ugu diidi waayeenoo xumaha uga xakamayn waayeen oo sharka uga nahyin waayeen culimadoodii iyo kuwoodii rabbaaniyiinta ahaa ee waxyaqaanay maxay ugu diidi waayeenoo uga reebi waayeen xumaha labi'sa maa kaanuu yasnacuun waxay samaynayeen baa xumaaday oo ah tarkuhum lilamri bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar inay ka tegeen wanaag faristii iyo xumaan reebistii waa ficil aada iyo aada u fool xun oo kuwoodii culimadaha ay sameeyeen jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaadka arrintaas waa tawbiikhun liculamaa'ihim nimanka ahlu kitaabkiiyo yahuud culimadoodii baa lagu canaananayaa maxay dadkooda ugu diidi waayeen dembiga iyo xumaha ay samaynayaan waxa uu odhanayaa wa fiihi aydan damun liculamaai almuslimiin fii tawaanihim fi nnahyi cani almunkaraat sidoo kale waxay ceeb iyo canaan u xambaarsan tahay aayaddu culimada muslimiinta kadib dhaca ay kadib dhacaan inay munkaraadka dadka u diidaan ee ay ku dadaali waayaan ibnu cabbaasna waxa uu yihi hadihi ashaddu aayatin fi lqur'aani yacni fii xaqi alculamaa aayaddan waa aayadda ugu adag ee ku sugan qur'aanka marka culimada la canaananayo marka nin culimo ah oo xumihii dhacayay ka dhiidhii waayey oo ka damqan waayey oo ku dadaali waayey dadka inuu wanaagga faro xumahana ka reebo iyo dhaqan xumada iyo dhibaataday ku dhacayaan canaantaa iyo ceebtaasaa u taalla lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alisma wa aklihim asuxta labi'sa maa kaanuu yasnacuun maantana waxay nooga baahi badan ma jirto culimada iyo ducaaduba kaalintooda dacwadeed inay qaataan oo xumaha iyo dhaqan xumada ku soo kordhay bulshada ay waxa weeyaan u diidaan oo ay ka reebaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sidaynu horeba u tilmaanay ee dabdarada yahuudeed alla ay kula dhaqmeen rabbi iyagoo ka xishoon waayey waxaa hore inoo soo martay laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu akhniyaa ilaahay waa maqlay kuwii afkooda soo mariyey ku dhawaaqay ilaahay waa faqiiro waxba ma haysta annakaana hodan ah oo akhniye ah heerkaasay gaadheen edebdarradoodu halkana rabbi waxa uu ku tilmaamayaa inay bakhaylnimo ilaahay ku ceebeeyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira oo ilaaha deeqsigaa ay yidhaahdeen waxba ma bixiyo waa bakhayl wa qaalat ilyahuudu yadu llahi maqluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa yahuudi waxay tidhi gacanta ilaahay waa mid la xidhay macnaha waa mid aan waxba bixinayn oo bakhayla bay yidhaahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxaa la yidhi gullat aydiihim walucinuu bimaa qaaluu gacmahooda ha la xidho waa ducaaun calayhim jumlada ducaa'iya marka laga dhigo ha la xidho gacmahooda amaba waa ikhbaaroo iyagaa gacmahooda la xidhay oon shilin bixinay waxaana lagu nacdaloo naxariista rabbi lagaga durkiyey waxay yidhaahdeen iyo afxumadooda sababteeda ilaahay labadiisa gacmoodna waa fidsan yihiin oo siduu doonuu wax u bixiyaa waana deeqsi kariima waxaa kaloo aayaadka ku sugan nabigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam in la amray inuu xilka iyo risaaladii loo soo dhiibay uu guto oo aanu ka gaabin yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas ina allaha laa yahdi alqowma alkaafiriin waxaa kaloo ku sugan aayaadka nahyu ahli اlkitaab can اlguluwi fi اddiin kuwii ahlulkitaabka ahaa waxaa loo diiday diinta inay ku talax tagaan oo ku xadgudbaan si xaq darro ah oo xadgudubka iyo diinta in meel lagaga dhaco sharaa'icdeedu wuxuu soo gelayaa yakuunu ima biifraadin aw tafriid in laga badbadiyo la dhaafiyo halkii sharcigu wax dhigay waa xadgudub iyo qalad in laga gaabiyo oo la gaadhi waayo halkii layna faray iyaduna waa xadgudub iyo qalad ma'muurka lays amree dadka laga doonayaana waa wasad shay walba halkiisa in loo daayo waxaa kaloo aayaadka ku sugan sababu lacni alkaafiriina min ahli lkitaabi min alyahuudi waannasaara sababtii loo nacdalay kuwii gaaloobay reer banu israa'iil ka mid ahaa yahuud iyo nasaaraba waxay lacnadda ku muteen oo ah cisyaanka iyo xadgudubka ay ku dhacayeen oo ay mithaal iyo tusaalena u tahay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh xumaan ay falaan ama shar ay sameeyaan iskamay reebi jirin oo waa isu dayn jireen taasaa lacnaddu ku caam yeeshay oo lacnadii ugu soo degtay allah waxau ihi subxaanah waidaa naadaytum waidaa naadaytum markaad ugu yeedhaan ama ugu dhawaaqdaan dadkii ila asalaati salaada xaggeedii markaad ugu dhawaaqdaan ay bil aadaani inaad macnaha u aadaantaan inaad dadki markaad salaadii ugu dhawaaqdaan ay dadka ugu yeedhaan oo nidahani waa aadaankii waidaa naadaytum markaad ugu dhawaaqdaan dadkii ama ugu yeedhaan ila asalaati salaada xaggeedii ee macnaha aada u aadaantaan ittakhaduuhaa haa oo salaadii ah waxay ka yeelanayaan kuwa gaalada iyo ahlu kitaabkaasi husuwaa dheeldheel ayay ka dhiganayaan walaciban iyo ciyaar bay ka dhiganayaan daalika ay littikhaad oo ismu ishaaraha ittakhaduuhaa masdarka laga fahmaye itikhaadka u celi marka daalik ay littikhaad ka yeelashadaa salaada ay dheeldheel ka dhiganayaan waaqicun wuxuu ugu dhacay oy u samaynayaan biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin sababteed bay sidaa u samaynayaan qoladaasoo laa yacqiluuna aan waxba kala garanayn caqli la-aan iyo garaad la-aan ayay dembiga u gelayaan oo ugu dhacayaan qul waxaad tidhaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow hal tanqimuuna oo miyaad noogu ceebaynaysaan minaa annaga ama hal tanqimuuna ay tunkiruuna sida jalaaleynku uu soo qadarayo miyaad nagu inkiraysaan ama aada nagu qoonsanaysaan minaa annaga ilaa an aamanaa inaannu rumaynay mooye ma wax kalaad nagu qoonsanaysaan ama aada nagu caayaysaan billaahi alla aanu rumaynay mooyaane ma wax kalaad nagu qoonsanaysaan iyo wamaa kii aanu rumaynay unsila la soo dejiyey ilaynaa anaka xaggayagana lagu soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la soo dejiyey min qablu hore loo soo dejiyey macnaha inaanu rumaynay kitaabkiina loo soo dejiyey ee qur-aanka ahaa iyo kutubihii ka horreeyey inaanu rumaynay mooye ma wax kalaa nagu haysataan iyo wa anna agsarakum wa biiimaanina ama wa iimaaninaa iyo rumayntaanu rumaysannahay anu ictiqaadsannahay mooye ma wax kalaa nagu haysataan bian ana akharakum bianna akharakum in badankiinu faasiquuna ay yihiin kuwa daacada rabbi ka baxay oo fusaaq ama kufaar ah ma wax kalaa nagu haysataan waa uun labadaa arrimooda weeyaan macnaha iyo muraadku yacni iimaanka dhabteennu la nimid iyo inaanu ictiqaadsannahay fusaaq inaad tihiin ilan waa dhabe labadaasaa nagu haysataan ilan iyagu fusaaq isuma haystaan hal tanqimuuna oo miyaad nagu ceebeynaysaan ama aada nagu inkiraysaan minaa annaga ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooye ma wax kalaa nagu haysataan billaahi alla aanu rumaynay iyo wamaakii unsila la soo dejiyey ilayna anaka xaggayagana lagu soo dejiyey iyo wamaakii unsila la soo dejiyey min qablo hore loo soo dejiyey wa anna akharakum wa iimaanana bianna akharakum iyo rumayntaanu rumaysannahay anu ictiqaadsannahay mooyaane ma wax kalaa nagu haysataan anna akharakum bianna akharakum in badankiinu faasiquuna ad tihiin kuwa fusaaqa oo daacada rabbi ka baxay oo wax yari ha toosnaadoo ahlu kitaabka ka mid a laakiin intiina badan inaa baydheen inaanu ictiqaadsannahay mooye ma wax kalaa nagu haysataan qul waxaad tidhaa nebi moxamedow hal unabi'ukum ma idinka waramaa bisharin wax ka shar badan min daalika madkuurkaa la soo sheegay oo maxay ah ay min daalika alinqaam yacnii qoonsigaa aadna qoonsateen ama ceebayntaa iimaanka aada nagu ceebaynaysaan wax idinka shar badan oo ka daran ma idinka waramaa mahuubatan xagga abaalmarinta cinda allaahi alla agtiisa ahaatay yacnii taa aada nagu haysataan haddaad shar iyo xumo u haysataan wax idinkaga daran xagga abaalmarinta alla agtiisa idiin taalla taa wax idinka shar badan ma idinka waramaa jawaabtu waa haaye man lacanahu allahu waqadiba calayh man waxaad khabar uga dhigtaa mubtade maxduuf oo lasoo qadarayo oo wahuwa kaasi kaa ka shar badani man lacanahu allaahu ay mahuubatu man mid abaalmarintii weeyi kaasoo lacanahu allah ilaahay u nacdaloo naxariisiisa uu ka durkiyey oo waqadiba uu cadhooday calayhi korkiisa oo wajacala uu ka yeelay minhum iyaga xaggooda alqiradata daayeera uu ka yeelay iyo walkhanaasiira doofaara uu ka yeelay oo wacbada caabuday adtaaquuta shaydaanka lagu xadgudbayana caabuday yacnii kuwaasaa ka shar badan masuubada iyo abaalka ay helayaan ee alla agtiisa u yaallaa ilan waa cadaab iyo cuquube allah waxau ihi ulaa'ika kuwaasi sifaadkaa iyo tilmaamahaa leh ee lacnada iyo cadhada mutaystay sharun iyagaa ka shar badan makaanan macnaha kuwaa muuminiinta haysataan eed leedihiin waxa weeyaan ku qoonsanaysaan xaqa ulaa'ika kuwaasaa sharun ka shar badan makaanan xagga booska ama meesha ay gelayaan oo naarta ah oo wa adallu ka hallow iyo baadi badan can sawaa'i sabiili waddada barhtankeeda macnaha waddada toosan iyaga ayaa uga lumitaan badan oo in badan ka lumaya waddadii xaqa ahaydna haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen sharun waa afcalu tafdiil marka maadaama xagga mu'miniinta sharbe aanu jirin khayr mooye oo sharku xagga kuwan unuu jiro maxaa mufadal iyo mufadalu calayhi maxaa la kala fadili ilan shayga la wadaaga laakiinse lagu kala badan yahay ayaa la kala fadilaa laba midba waa lagu tawjiihiyo in la yidhaahdo ay calaa xaddi zacmikum yacni idinku sidaa u haysataan zacmigiinae sheeganaysaan oo waa min baabi tanazuli lilkhasmi baa la yidhaah yacni bal kaba soo qaado sidaa idinku ku andacoonaysaan haddii xataa kuwa kale ay shar leeyihiin sidaa idinku u haysataan idinkaa ka shar iyo dhibaato badan oo afcalu tafdiilka loo macneeyo calaa xaddi zacmihim iyagu siday ictiqaadsan yihiin maaha sida dhabta ahe ama in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa sharun makaananta makaanka aada aakhire ku leedihiin ee cadaabka naareed ayaa ka shar iyo dhibaato badan makaankay adduunyada yacni makaankay mu'miniintu adduunyada ku lahaayeen oo dee adduunyada mu'miniinta dhib iyo mixan iyo masaa'ib badan baa kusoo maray marka macnuhu waxa weeyi wixii masaa'ib adduunyo mu'miniinta ku soo maray waxa ka daran waxa idinka makaanka aakhiro idinku mari doona alla waxa uhi waidaa jaa-uukum markay idin yimaadaan haddaa mu'miniintii tihiin waa munaafiqiintii yahuudeede qaaluu waxay idinku odhanayaan aamanaa waa rumaynay walxaal bay aamanaa odhanayaan qad dakhaluu ay soo galeen oo bilkufri gaalnimo ay ku soo galeen haddaad dakhaluuda ku tacalluqiso ama mutalabisiina bilkufri xaal ay soo galeen gaalnimo iyagoo ku dheehan oo wahum iyagu qad kharajuu ay baxeen bihi bilkufri gaalnimona ay la baxeen iyagoo gaalnimo ku soo galay lana baxay ayay haddana idinku odhan aamanaa macnaha waa dakhaluu kaafiriina wa kharajuu kaafiriin iyagoo gaalo ay idiin soo galeen gaalo iyagoo ana waa idinka baxeen wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yaktumuuna kuwa qarsanaya qalbiga gaalnimada iyo nifaaqa ugu jira ilaahay waa ogyahoo kama qarsoona wa taraa waxaad arkaysaa nebi muxamedow iyo kullu man yasluxu lahu lkhitaab kasiiran in fara badan baad arkaysaa oo minhum iyaga ka mida gaaladaa yahuudeed yusaaricuuna xaal ay degdegayaan fi limi dembiga dhexdiisa ay ku degdegayaan iyo walcudwaani xadgudubka iyo waaklim cunidda ay cunayaan assuxta xaaraanta ay cunayaan iyagoo ku degdegaya ayaad arkaysaa labisa maa allele heshay baa xumaaday kaasoo kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya lowlaa yanhaahum ay hal laa yanhaahum maxay ugu diidi waayeen oo uga reebi waayeen nimankan yahuudeed ee xumaha samaynaya alrabbaaniyuuna kuwii rabbaaniyiinta ahaa ee rabbi loo nisbeeyey ee alla yaqaanka ahaa ee dadka diinta ku barbaarinayay maxay ugu diidi waayeen iyo wal axbaaru culimadii iyo culimadii yahuudeed maxay yahuuddan ugu diidi waayeen can qowlihim odhaahdooda al-isma dembiga ay odhanayaan ay ku hadlayaan iyo wa aklihim cunidooda assuxta xaaraanta ay cunayaan maxay uga reebi waayeen rabbaaniyiinta iyo culimada yahuudeed nimanka yahuud dembiga ay ku hadlayaan iyo xuma yacni waxa weeyaan xaaraanta ay cunayaan labi'sa maa shay baa xumaaday kaasuu kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa samaynaya yacnii kuwa culimadoodu waxay samaynayaan baa xumaaday oo maxay ah tarkuhum lilamri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa tegista ay ka tegeen wanaaggii inay faraan xumihiina ay diidaan taasaa xumaatay marka wanaagga in dadka la faro xumahana loo diido badbaadada bulshada ayaa ku jirta oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa kamaa fi sunani min xadiidi xudayfa waladii nafsii biyadihi lataamuruna bilmacruufi walatanhawuna cani ilmunkar aw layushikana allahu an yabcatha calaykum cadaaba minhu uma tadcuunahu falaa yastajiibu lakum allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee baa nebi moxamed yidhi sala allahu calayhi wasalam walle wanaagga weydin isfari xumahana weydin isu diidi haddii kale ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay cadaab iyo cuquubo intuu idinku saliiduhu idiin soo diro dabeed inaad rabbi baridaan oo laydinka hoos qaadi waayo ducadiinnana la aqbali waayo maanta culaysyo badan oo jira hadday cudur tahay iyo hadday dhibaatooyin kala tahayba waxaa sababaha ra-iisiga ah ee gundhiga waa ka mid ah wanaag farista iyo xumaan reebista oo inagu yar inta alla u waafajiyo mooyaane qoladaa guddida wanaag farista iyo xumaan reebista khayr allaha siiye ayaa dee inaga dhaqdhaqaaqo meelaha munkaraadka caamka ah ka howlgaloo la dagaalama laakiin bulshadu inay wada noqoto guddi wanaag fariseed ayaa waajibku ahaa culimo iyo caamaba oo layskaalmaysto oo ninka caamigu haddaanu cilmu wax ku sheega aan u hayn dee inuu garab iyo gaashaan u noqdo culimadii oo uu taageero oo uu la socdo oo wixii dhibaato dhacda uu soo sheego iyada lafteeda wax weyn ah oo aan fududayn wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluula mid la xidhay weeyi gullat hal la xidha aydiihim gacmahooda waa habaar iyo ducaau calayh ama gullat waa la xidhay aydiihim gacmahoodoo iyagaa gacmahoodu xidhan yihiinoo bakhaylla ah walucinuu waa la nacdaloo naxariista rabbi waa laga durkiyey nimankaa yahuudeed ee edabdarrada ilaahay kula dhaqmay bimaa qaaluu bisababi qowlihim odhaahday yidhaahdeen yadullaahi maqluula sababteedaa lagu nacdalay marka maada masteriya laga dhigo ama bimaa qaaluu biladii qaaluuhu kay yidhaahdeen sababkiisaa lagu nacdalay maada haddii macrifo mawsuulo ah laga dhigo oo bimacno ladii ah bal iskabadaa in gacanta alle ay xidhan tahoo ma xidhne eh yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani kuwa la fidiye weeyi labada gacmood ee rabbi waa fidsan yihiin hadhiyo habeenba oo yunfiqu waa bixinayaa rabbi kayfa yashaau sida uu doono ayaa rabbi u bixinayaa oo dadkiisa ugu deeqayaa yadaahu waa sifaadka daatiga ee rabbi loo sugayay ka mid tahay oo laba gacmood oo xaqiiqiya oo ilaahay u qalma oo kuwa aadamaha iyo makhluuqaadka ka duwan oon la mid ahayn ayaa rabbi loo sugayaa sida wejiga iyo adimada iyo sifaadka kaleba loogu sugo iyo indhaha marka jalaalaynka meelaha qaarkood haddaad ku aragto sifaadka waxa weeyaan qaarkood isagoo awilaya ha ku dagmin oo ha ku qaldamin waayo dee kitaabka ilaahay unbaa macsuuma iyo waxyiga wixii kitaab ka soo hadhee sharaxa qalad dhexdiisa waa dhici karaa laakiin waa inaad ka digtoonaato waa kitaab aada u qiimo badan oo fawaa'idka uu leeyahay aada u fara badan yahay laakiin meelaha qaarkood sifaadka uu awilayo ha ka qaadanin waayo yadaahu imika waa la tatniyeeyo laba gacmood baa rabbi loo sugay dee haddii yadka aad tidhaahda qudraa looga jeedaa ma waxaad odhan qudrataahu labada awoodood qudradu waa sife ilaahay uu leeyahi oo lama tasneeyo qudrat ullah ina allaha calaa kulli shayin qadiir marka macno faasidaa ka soo baxaya haddaad tidhaha bal yadaahu ay qudrataahu oo dee qudradu waa sifo an la tasniyeyna waa awoodda ilaahay waa qudra waaxida oo la tasniyeyn maayo lana jamcin maayo marka sida saxdaa waxa weeyi qudraduna waa sifo ilaahay ku tilmaamay yaho ina allaha calaa kulli shayin qadiir fahuwa mutasifun bilqudra qudro dhammaystiran oo kaamila rabbi ku tilmaamay yadaankuna waa sifo ilaahay ku tilmaaman yahay oo laakiin dee sifaadka makhluuqaadka ka duwan dadka qaarkood ta'wiilka dee waxaa ku kalifaya waxay uun sawiranayaan marka sifo loo sugaya rabbi tii makhluuqaadka laakiin waxay ahayd inay soo xaadirsadaan laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiiru laysa ka milihi shay ilaahay wax lamidii ma jiroo lagu maali karo oo loo ekaysiin karoo lagu shabihi karo iyadoon wax la midihi jirin haddana wa huwa samiicu lbasiir waa ka maqalka badan ee aragga badan dee aadamuhu saw wax ma arkaan ilaahayna saw wax ma arko dee araggoodu ma isku mid ba aduu gidaarka wa xaggaa ka xiga dee ma arki kartid miskiin daciifaa tahay aragga laguu sugayaa waa ku daciifnimadaada iyo taagdaradaada iyo addoonnimadaada u qalma laakiin aragga alle loo sugaya waa ku ilaahay weynidiisa iyo cadamadiisa u qalma oo wax walba koobay maqalka adiga laguu sugayaa dhowr mitir waxaa ka dambeeya dee wax maqli mayse waxa weeyaan waxa kuu dhow mooyaane laakiin maqalka rabbi loo sugayaa waa ku shay walba koobay oo wax ka qarsoon ama wax ka maqnaanaya aanu jirin marka qofku yacni isbaatka iyo nafyiga ku jira aayaddan hadduu si fiican u fahmo sifaadka iyo asmaada ilaahay oo dhan waa sugaya oo tactiilin maayo yacni tashbiihna ku samayn maayo diidina maayo waayo lababa waa baatilo in tactiil la sameeyo sifaadkaba alle loo diido iyadoo tashbiih lagala ordayo waa qalad in tashbiih la sameeyo la yidhaha annaku kuwanun baanu aragno waa kuwan oo kalena waa qalad saxdu waxa weeyaan watakid bayna dalika sabiilan labadaa dhexdooda waddo saxa ka samayso oo ah ilaahay sifadan wuu leeyahay ta makhluuqaadkana la mid ma aha halkaa ku dhaaf waad nabadgeliye ha isweydiinin kayf waa sidee waayo dee laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu ma ninba ilaahay soo arkay ilaahay sida uu yahay iyo sifadiisa xaqiiqadeeda alle mooye axad kale ma oga adiga waxaa kula itaala bal yadaahu intaa alla uu yidhi ku dhaaf hoosa uga dhaadhicin waayo ma gaadhi kartid ilaahay laba gacmood buu naftiisa u sugay oo isaga u qalma sida ay yihiinna ma naqaanee alla yaqaan waayo wax lamidaynu aragnay ama cid soo aragtoyna tii xaqiiqadu waa sidaa dee midna ma jirto marka waxay nagaga filan inaad ku dhaafto biduuni tamhiilin walaa takyiifin walaa tactiil adigoon tacdiilinayn oon diiday adigoon waxa weeyaan takyiif iyo qaabayn u samayneyn oo kayfiyada aan odhanayn adigoon tamhiil iyo tashbiih u samayneyn sideeda usub amiruuha kamaa jaa-ad ayay salafka odhan jireen sidaa ay u timid ku soco yani ku socodsiiyo adigu kayfiyadeeda iyo qaabkeeda hoosa ugu dhaadhicin waad ku hallaabiyo waad waxaa laga yaabaa inaad dee diintaadaba ku weydo ilaahay waxaan u ahayn haddaad ku tilmaanto marka bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa intaa haddaad ku gaabsato adduun iyo aakhiraba waad ku nabadgeli oo aakhire haddii lagu weydiiyo waxaad odhan rabbow kalaamkaagii aad ku hadashay ee jibriil aad u soo dhiibtay ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam korkiisa aad ku soo dejisay luqadaad u doorateed ku soo dejisana ahayd luqa carabiya oo mubiina bilisaanin carabiyin mubiin dee waxaa tidhi bal yadaahu ilaahay labadiisa gacmood waa mabsuudataani anna intii un baan idhi waad nabadgeli markaa laakiin meel kale haddaad ula kacdo halkeed ka keentaa lagu odhan ma nebi maxamed baa yidhi ma kitaab kalea kuu soo degay dee markaa adoo bannaan arkaya maxaa buurku saari inta sunnada iyo kitaabka aad ku aragto ku dhaaf waxbana ha ku darin intaasaad ku nabadgelaysaa bal kaba kaalay taase yadaahu ilaahay labadiisa gacmood mabsuutataani kuwa la fidiye weeyi oo yunfiqu waa bixinayaa rabbi oo waxbuu bixinayaa kayfa yashaau sida uu doono ayaa rabbi wuxuu bixiyaa walayasiidanna waxay u ziyaadinayaan waxa uu u ziyaadinayaa ama u kordhinayaa kasiiran in fara badan oo minhum iyaga ka mida kuwaa yahuudeed maakii wuxuu u kordhinayaa maadu waa faacilka yasiidanna maa shay wuxuu u kordhinayaa kuwaa yahuudeed kaasoo unsilo lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga nebi maxamedow oo min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey qur-aanka munasalkii in badanoo yahuudeed wuxuu u kordhinayaa duqyaanan xadgudub iyo qooq iyo wa kufraa gaalnimo way ku xadgudbayaanoo way ku darjiidhayaan kol haddaanay ku dhaqmayn oo ay dhaafeen oo ka dhaqaaqeen waalqaynaa waxaanu kusoo ridnay baynahum dhexdoodana waxaanu ku tuuray alcadaawata colaad iyo walbaqdaaa naciibsha ayaanu dhexdooda dhignay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaadhayo kulamaa awqaduu mar kastoo ay shidaan naaran dab ay shidaan lilxarbi dagaal mar kastoy dabu shidaan inay nebi maxamed kula dagaalamaan adfaaha allaahu dabka ilaahay baa bakhtiya oo nebi muxamed iyo asxaabtiisa ka difaaca wayascauna waxay u soconayaan fi lardi arlada dhexdeeda waxay ugu soconayaan fasaadan liajli fasaadin xumayn ay xumaynayaan darteed ayay arlada u soconayaan wallaahu allana laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa wax fasaadiya rabbi ma jecla walow ana ahla alkitaabi haddii kitaabka kuwii la siiyey aamanuu ay rumayn lahaayeen nebi moxamed oo wataqow rabbigood ay ka baqi lahaayeen lakafarnaa waa ka tirtiri lahayn canhum iyaga sayi-aatihim xumaanahay sameeyeen walaa adkhalnaahum waxaanan u gelin lahayn jannaati naciimi naciimo jannooyinkeeda waxyaabaha lagu nicmaysto jannooyinka iyo basaatiinta laga helo ayaanu gelin lahayn walow annahum haddii iyagu kuwa ahlulkitaabka ahi aqaamuu ay oogi lahaayeen ama toosin lahaayeen atawraata ay axkaam atawraa tawraad axkaamteedii iyo walinjiil wa axkaam alinjiil iyo kitaabkii injiil axkaamtiisa haddayd oogi lahaayeen ama ay toosin lahaayeen iyo wamaakii unsila lagu soo dejiyey ilayhim xaggooda oo min rabbihim rabbigooda xaggiisa lagaga soo dejiyey la akaluu waxay ka cuni lahaayeen min fawqihim xaggooda sare iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba kor iyo hoosba rabbi waa ka arsaaqi lahaa oo samada raxmaadkaa rabbi uga soo dejin lahaa arlada iyo dhulkana baadka alla uga soo bixin lahaa iyo waxay quudanayaan minhum iyaga waxaa kamid a kuwa ahlulkitaabkaa ummatun ummad iyo qeyb baa kamid a qeybtaas oo muqtasidatun dhexdhexaysatay bayna alifraadi watafriid oo aan talax tag iyo waxa weeyaan huluwina samayn tafriid iyo gaboodfalna aan samayn laakiin ummad dhexdhexaysatay waa kuwoodii toosnaa sidii cabdilaahi ibnu salaam iye ayaa ka mid ah wa kathiirun in badan oo minhum iyaga ka midana saaa waxaa xumaaday maa yacmaluuna waxay samaynayaan ayaa xumaaday marka iqaamatu axkaami tawraati walinjiil inay axkaamtii tawraad iyo injiil oogaan oo ku toosnaadaan waxay keensanaysaa nebi moxamed inay rumeeyaan waayo tilmaantiisii towraad bay ku taallay marka inay nebi moxamed beeniyaan waxay ka dhigan tahay towraad iyo injiil may toosin oo may oogin kumanay toosnaan laakiin hadday waxa weeyaan nebi moxamed rumeeyaan markaasay noqonayaan kuwo towraad iyo injiilna rumeeyey marka ahlulkitaab kutubtii loo soo rogay hadday ku toosnaan lahaayeen nebi moxamedna waa rumayn lahaayeen qur-aankii lagu soo dejiyeyna waa qaadan lahaayeen waayo towraad iyo injiil baa labaduba ay ku yaaleen xaqnimada nebi moxamed iyo xaqa lagu soo dejiyeyba allah waxaa uhi yaa ayuha rasuulu rasuulkiiow balliq gaadhsii dadka oo almubalaq dadkii wax la gaadhsiinayay ayaa la xadfay lilcumuum oo dee waa ummadda oo dhan kuwii hor iyo kuwii dambeba ilan risaalada rasuulku caan bay ahay qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica markaa dee maadaama risaaladiisu caama ay ahayd waxa weeyaan waxaa loo xadfay mutacaliqii tabliiqa liifaadat alcumuum yaa ayuha rasuulu rasuulkiiyow balliq gaadhsii ay innaasa dadkoo dhan gaadhsii maa unzila ay jamiican maa shay dhammaantii gaadhsii kaasoo unsila lagu soo dejiyey ilayka xaggaaga oo min rabbig rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey oo jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa maa unzila ay jamiican maa wax alla wixii lagugu soo dejiyey wada gaadhsiiyo waxbaha ka reebi jamalkuna tacliiqaadka hoose wuxuu ku odhanayaa taasi waxay ishaaraysaa maadani inay macrifo mawsuulo ah tahay oo cumuum faa'iideynaya waayo nakirada mawsuufadii cumuum faa'iideyn mayso shay-an mimaa unsila ilayka bay noqon lahay laakiin marka maada mawsuulo laga dhigo cumuum bay faa'iideynaysaa sidaasaa jalaaleynku usoo qadaray jamiica maa cumuumka maada mawsuulada ay ishaaraysaa yaa ayuha rasuulu rasuulkiiow balliq gaadhsii dadka maa ay jamiica maa shay dhammaantii gaadhsii kaasoo unsilo la soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga lagu soo dejiyey oo min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey wain lam tafcal haddii aanad sidaas samayn famaa ballaqta maad gaadhsiin rasuulkiiow risaalatahu rabbi fariintiisi iyo risaaladuu kuu soo dhiibay maad gaadhsiina waad ka gaabisay wallaahu allana yacsimuka isaga ayaa kaa ilaalinaya min annaasi dadka dhibkooda isagaa kaa dhowraya rabbi ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah xadiidkii sunankii xadiidu caaisha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yuxras xataa nazalat hadihi alaaya wallahu yacsimuka min annaas nebigu wuxuu aha mid la ilaaliyo gaadh leh ilaa aayaddani soo degtay wallahu yacsimuka min annaas dabeed rasuulku intuu bannaanka beytkiisa uga soo baxay ayaa waxau yihi faqaala lahum yaa ayuha annaas insarifuu faqad casamanii allaahu dadow iska kala taga ilaahay baa i ilaaliyee oo gaadh iyo xuraas maalintaasa ugu dambaysay waayo allah ballan qaaday inaanay cidina dili karayn oo dacwadiisa meel walba uu inuu gaadhsiin karo cid alla cid dili karta oo waxa weeyaan dee qatli iyo dil ula iman kartaana inaanay jirin wallaahu allana yacsimuka isagaa ku ilaalinaya min annaasi dadka xaggooda ka ilaalinaya in allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaaladaa qul waxaa tidhaha nebi moxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow lastum maydaan ahaanin calaa shayin shay dushiiba maydaan ahaanin waxaa looga jeedaa yacni waxaad ku andacoonaysaan waa kalcadam oo waxaan jirin oo kale oo jalaalaynku wuxuu odhanayaa lastum calaa shayin ay calaa shayin min addiini yuctadu bihi shay diina oo la tirsado oo la sheegan karo kuma dul sugnidina bannaan cidla aad taagantihiin yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow lastum maydaan ahaanin calaa shay ay calaa shayin min addiini yuctadu bihi shay diin oo la tirsado wax ku ool ah kuma dul sugnidin oo waa ka dhaqaaqdeen xataa tuqiimuu ilaa aada oogtaan oo aada toosisaan altawraata kitaabkii towraad ahaa iyo walinjiila kitaabkii injiil ahaa iyo wamaa unzila wixii la soo dejiyey ilaykum idinka xaggiina lagu soo dejiyey oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa laydinka soo dejiyey ilaa aada oogtaan wa min iqaamati altawraati waalinjiili aliimaanu bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam in la oogo towraad iyo injiilna waxaa ka mid a rumaynta rasuulkii moxamed la rumaynayo sala allahu calayhi wasalam allah waxa u yihi walaa yaziidanna walle wuxuu u kordhin oo uu kordhin kasiiran in badan oo minhum iyaga ka mid a kuwa ahlulkitaabka ah maa kii wuxuu u kordhin maadu waa faacilka yaziidanna maa kii wuxuu u kordhin unzila la soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow lagugu soo dejiyey oo min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey waa qur-aankii in badan oo yahuudeed wuxuu u ziyaadin tuqyaanan qooq iyo xadgudub iyo wa kufraa gaalnimo ee falaa taase ha u murugoonin cala alqowmi qoladii ha u murugoonin qolada alkaafiriina ee gaalada ah bimacnaa in lam yuuminuu bika hadday ku rumayn waayaan oo dariiqaaga raaci waayaan waxba ha u qoomamoone ka soco adigu xilkaagii waad gudato waxba kamaad gaabine alla waxau yihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay wsaabiuuna kuwa leexday iyo wnasaara kiristankuna kadalika kuwaasay la mid yihiine man aamana weli khabarkii inaad uu taagan yaho ma dhicin wsaabiuuna iyo wnasaarana mubtade khabarka aynu usoo qadaraynu ka dhignay waayo isamka inaadee maxalka mansuubkaan lagu cadfi karin oo wasaabiuuna baa marfuuca sidaasaynu uga goosanoo looga dhigay mubtade khabar loo soo qadarayo laakiin jumladii hore ina aladiina aamanuu iyo waladiina haaduu oo ku cadfan khabarkoodii weli ma dhicin man haddaba axadka aamano rumeeya minhum xaalu kuwaa ka miya dawaa'ifka lasoo tiriye kala duwan kooda rumeeya bilaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan falaa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin oo walaa hum may ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya horta halkan waxaa lagu tiriya dawaa'if kala duwan oo yahuuddii baa la xusay oo nasaaradii baa la sheegay oo saabi'iintaa la sheegoo lagu macneeyey qolo ka leexatay nasaarada oo markii dambe malaa'igta caabuday oo aslu saabi waxaa la yidhaha qofka leexda ama xaqa ka leexda ama baatil marka waa kuwo nasaaro kasoo leexday oo malaa'igta caabuday ayay saabi'iintu ahaayeen waxaa kaloo la xusay dee mu'miniintii dhabta ahayd oo man aamana billaahi walyowmi alaakhiri aamanuuda hore laba qowlba waa ku jiraan oo in looga jeedo kuwa afka baarkiisa ka rumeeyey uurkasi aan mu'miniinta ka ahayn oo munaafiqiinta ah iyo in looga jeedo mu'miniintii dhabta ahayd oo markaa dawaa'ifka la tiriye mu'miniintii saxda ahayd kuwii yahuudeed kuwii nasaara iyo saabi'iinta intaasoo dhan maxalu shaahidka iyo badbaadadu waa halkee man aamana minhum billaahi walyowmi alaakhir yacni ama dee intisaabkaaga iyo ciddaad ka tirsanayd ama nasaare ha noqoto ama yahuud ha noqoto ama kuwaa saabi'iinta lagu sheegay ama cid kale waxa uun badbaadadu ay isugu soo ururaysaa dawaa'ifkaa kala duwan oo dhan kooda iimaan iyo camal saalixa la yimaada uunbaa badbaadaya muraadku waa intaa marka inna khabarkeedii taagnaa ee aan dhicin ilan wasaabiuuna iyada mubtadaiyo khabar baa laysaga dhigay wasaabiuuna wanasaara kadalika eh manna waa mubtado labaad oo mawsuula aamana billaahi waxa weeyaan jumladana waa lagu silaynayaa caaidkiina waa damiirka ku asturan falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna jumlada falaa khawfun waa khabarka mubtadaha man manta mawsuulka ah jumladaasoo wada socota ayaa khabarkii markaa u dhacaysa ina khabarkii ay doonaysay jumladaasaa u dhici raabidkuna minhumta aynu soo qadaray oo u noqonaysa dee mawsuulkii ina aladiina minhum min haaulaai kuwaasoo dhan ku dhacaysa marka macnaha iyo khulaasadu waxa weeyi aliimaanu waalcamalu asaalix huwa almunji lilcibaad iimaanka iyo camalka wanaagsan ee saafigaihi waa ka lagu badbaadayo abtirsi iyo nasab iyo shay kale oo lagu badbaadayaa ma jiro alla waxa uhi in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay wasaabiuuna kuwii leexday iyo wanasaara kiristankuna kadalika kuwaasay la mid yihiine hee man axadka aamano rumeeya minhum xaaluu kuwaa ka mid yahay bilaahi alla rumeeya iyo walyowmi maalinta alaakhiri ee u dambaysa oo wa camila sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan sameeya falaa khawfun cabsi may ahaanin calayhim korkooda oo waxa mustaqbalkaee aakhira kusoo socda ka baqan maaya walaa hum manayaani yaxzanuuna kuwa murugoonaya oo maadi iyo wax tegayna ka qoomamoon maayaan allah waxau ihi laqad akhadnaa lawallaahi qad akhadnaa dhab ahaan baanu u qaadnay miihaaqa banii israa'iila nimankii reer banu israa'iil ballantoodii dhaarta lagu adkeeyey ayaanu ka qaadnay oo maxaanu kaga qaadnay cala aliimaani billaahi wa rusulih rabbi iyo rusushiisa inay rumeeyaan waarsalnaa waxaanan u diray ilayhim iyaga rusula rusul ayaanu u diray kulamaa jaaءahu markastoo uu yimaado rasuulun rasuul uula yimaado bimaa shay laa tahwaa aanay doonayn oo aanay jeclayn anfusuhum nafahoodu fariiqan qayb rususha ka mida kadabuu waa beeniyeen wa fariiqan qayb ka midana yaqtuluuna way laynayeen sidii zakariya iyo yaxye waxasibuu waxay u maleeyeen kuwa reer banu israa'iil allaa takuuna fitna kaanadani waa taamo kaanadu markay taamo tahayna ficil laazima lagu macneeyaa ilan marfuucmo iyo mansuub gaadhi mayso markaa waxasibuu waxay u maleeyeen kuwa ahlu kitaabka ama reer banu israa'iil ee sidaa samaynaya allaa takuuna ay allaa taqaca inaanay dhacaynba fitnatun fitnaba inaanay dhacayn oo dunuubta ay gelayaan aan laga goynayn oo masaa'ib iyo cuquubaad aan la marinayn sidaasay moodeen marka anta haddii naasibo laga dhiga allaa takuuna qiraa'ada nasbada waa riwaayadan xabsada haddii qiraa'ada kale rafcada allaa takuununa an naasibo noqon mayse waa mukhafafa oo isamkeedu damiiru shaniyo ay ana alamra washana laa takuunu laa taqacu fitnatun waxay moodeen arrinku inuu yahay fitnaba inaanay dhacayn oon dhibaataba la marinay waxasibuu waxay u maleeyeen allaa takuuna ee laa taqaca inaanay dhacayn fitnatun fitnaba oo dembigay gelayaanba aan lagu ciqaabayn facamuu dabeed waa indhabeeleen oo xaqi waa ka indhabeeleen oo arki waaye oo wax ku qaadan waaye wasamuu waana dhagabeeleen oo xaqii waa maqli waayeen oo maqal ay ku intifaacaan oo wax ku qaataan waa loogu taag waayey uma taaba allaahu dabeed ilaahay waa ka toobad aqbalay calayhim korkooda bacda an taabuu markay toobad keeneen dabadeed rabbina waa ka toobad aqbalay uma camuu dabeed haddana waa indhabeeleen oo xaqii waa arki waayeen wasamuu waana dhagabeeleen oo xaqii waa maqli waayeen kaiirun in fara badan oo minhum iyaga ka mid a ayaa xaqii ka indhabeelo oo ka dhagabeelay sida raajixee saxiixa ah waa kaiirun inaynu ka dhigna bedelun min adamiir fii camuu wa sammuu waawaljamaacaha camuu iyo sammuu ku jira in laga bedelo kaiirunta ilan ficilku kol hadduu damiir oofsado uu faacil u qaato ism daahira faacilnimo kuma rafcin karo in calaamaadka tasniyada iyo jamacu ficilka ay la xidhiidhaanna waa luqo laga xoog badan yaho luqatu akaluuni albaraakis la ydhahdo daciifa markaa sida saxda ah ficilka calaamaatu tasniya waljamci ma raacaan marka ismi daahira oo musane ama jamaca loo tiiriyo siaad naxwadaba dee kusoo barateen qaamo zaydaani wa qaamo zayduna lama yidhaha qaamaa azaydaani wa qaamuu azayduna lama yidhaha luqada daciifka ee luqatu akaluuni albaraakis mooyaane markaa sida saxda ah kasiirun faacil uma aha camuu iyo samuu ilan faacilkoodii waaba haystaana waa waawljamaaca ee bedelun can ilfaacil damiirkay kaiirun bedel ka tahay marka jamalku karhi waxa uu kasoo naqlinaya oo odhanaya wa nuktat lbedel bedelkaa faa'iidada ku jirtaana waxa weeye wax layskama bedelo fawaa'id baa ku jire waxa uu bedelku tilmaamayaa ana alxukma lilkaiiri laa lilkulli waana balaaqa aada u xeel dheer yacni xukumkan la xusay bedidoodu ku dhacayaaye kulligood ma aha ilan qaar baa toosnaay oo hagaagsanaaye ismay wada raacsanayn marka bedelka waxaynu ka faa'iidnay xukumkan alcamaa waasamam waa lilkaiiri laa lilkulli qaar baa toosnaa oon xaqa kana indhabeelin kana dhagabeelina xaqa sidiisa ugu dhaqmay alla waxau ihi uma camuu dabeed haddana waa indhabeeleen oo wasamuu waa ka dhagabeeleen xaqii kaiirun in badan ayaa ka indhabeesho ka dhagabeesho minhum iyaga ka mid a wallaahu allana basiirunkii warag badan weeyi bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan waa wacdi iyo waciid o kol hadduu arkayuu og yahay dee xumaantay samaynayaan waa ku ciqaabaya haddii wanaag sameeyaanna dee waa ku abaalmarin lahaa laqad kafara la wallaahi qad kafara dhabahan bay u gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa masiix ilaahay ciise waa ilaahay kuwii yidhi oo masiixu waa ciise oo waa masiixu lhudaa laqad kafara waa gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yidhi ina allaha alle huwa alle almasiixu waa masiix waa ciise ibnu maryama ina maryamo ahaa alla ilaahay kuwa sidaa yidhi waa gaaloobeen oo gaalnimay galeen wa qaala waxau yihi almasiixu masiixna waxau yihi waa ciisa bnu maryame yaa bani israa'iila ree bani israa'iilow ucbudu llaha ilaahay caabuda allihii rabbii rabbigay ahaaday iyo warabbakum rabbigiin allaha rabbigay iyo rabbigiinna ah isaga caabuda inahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa weyaay man yushrik axadka la wadaajiya billaahi ay bicibaadati illaahi hayrah ilaahay cibaadadiisa cid kale cidda la wadaajisa faqad xarama allah alla ilaahay dhab ahaan ilaahay waa uga qadiyo waa uga xarimay calayhi korkiisa aljannata jannada waa ka qadiyo waa ka xaaraantinimeeyey wama'waahu hoygiisuna annaaru naarta weeyi wamaa lilaalimiina daalimiinta uma sugna min ansaarin wax wiiliyo u gargaara iyo cadaabka wax ka celiya toona heli maayaan waana dulmigii weynaayo de ina shirka la dulmun caiim waa dulmu akbar allah waxau ihi laqad kafara alla ilaahay dhab ahaan bay u gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yihi ina allaha alle haaliu halaaatin saddexkooda saddexaad weeyi wlaakharaani ciisa wa ummuhu bay yidhaahdeen calayhim lacaain llah aaliyaadii bay saddex ka dhigeenoo labada kalena waa ciise iyo hooyadii ayay yidhaahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira laqad kafara alla ilaahay dhab ahaan bay u gaaloobeen aladiina kuwii qaaluu yihi ina allaha alle haaliu halaahatin saddex kooda saddexaad weeyi saddex ilaah bay tilmaameen rabbi baa ka nasahan oo ka hufan waxay u nisbeeyeene wamaa min ilaahin macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa ilaahun ilaah mooyaan macbuud mooyaane waaxidun keli ah macbuud xaqina ma jiro allaha xaqa lagu caabudo keligii mooyaane wamaa min ilaahin mid xaq lagu caabudana ma jira ilaa ilaahun macbuud mooyaane waaxidun keliya oo allaha xaq lagu caabuda mooyaane ku kale ma jiro wain lam yantahuu haddii aanay ka hadhin oonay ka reebtoomin camaa yaquuluuna waxay leeyihiin oo tasliidka iyo saddexda ilaahay tilmaamayaan haddaanay ka hadhin layamasanna walle waxa taaban doonoo taaban doona aladiina wixii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ah cadaabun cadaab baa taaban doona cadaabkaasoo aliiminay muliman xanuujiya minhum ka mid aha o dhan waayo waxaa la moodaya asxaabu tasliidka inaan la wada cadaabayna qaarkood badbaadayaan marka minta tabciid looma jeede waa bayaan waxaa lagu cadaynayaa kuwa sidaa sameeyey dhammaantood cadaab daran bay leeyihiin oo ay wada gelayaan iyagoon kala hadhin layamasanna walle waxaa taaban doona aladiina wixii kafaruu gaaloobay oo minhum iyaga ah kuwa sidaa sameeyey cadaabun cadaab ayaa taaban doona cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya afalaa yatuubuuna miyaanay u toobadkeenayn ila allahi ilaahay xaggiisa oo yastakfiruuna waanay dembi dhaaf ka dalbanayn wallaahu allana gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista waxaa aada iyo aad yacni ii taasiiriyey oo aan markaan halkaa mariyay isdul taagay waxay yidhaahdeen ina allaha haalisu halaaa wa maca dalika yadcuuhum ilaa towbatih fama axlama allaha calaa khalqih wama arxamahu bicibaadih fanduruu ila hada alkaram wاlluطfi wاlcafwi min allahi subxaanah ma arxama allaha bikhalqih ilaahay addoommadiisa maxaa uga raxmad iyo naxariis badan waxay leeyihiin haaliu halaaثatin isna wuxuu leeyahay afalaa yatuubuuna ilى allah maxay u toobad keeni laayihin may ii soo noqdaan waan aqbalaya waxay taasi tilmaamaysaa ilaahay dulqaadkiisa iyo cafiskiisa ballaadhan iyo siduu addoommadiisa raxmad ula doonaya rabbi iyagaa ka cararayo loo taaglaayay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu yeedhayaa towbada aladiina axraquu awliyaa'ahu wa axbaabah kuwii awliyadiisa iyo addoommadiisuu jeclaa dab kuwii ku gubay ee ololiyey muu odhan waan wada gubayaaye wuxuu yidhi kuwaan ka soo noqon ayaan cadaabayaa amay toobad keenaan ina aladiina fatanuu lmu'miniina waalmu'minaat uma lam yatuubuu balaadda eeg uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannam walahum cadaabu alxariiq kuwii addoommada ilaahay dabka ololaya ku gubay hadhcad ee uma lam yatuubuu aan ka soo noqon maxaad halkaa ka fahmaysaa hadday soo noqdaan iyagoo ololiyo gubay ma cadaabayo laakiin kuwii addoommada alle hadhcad intay gubeen oo ololiyeen aan ka soo noqon dee kuwaa falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu lxariiq kuwaasaa leh cadaabka jahannama iyo cadaabka gubaya kuwaasaa lagu gubaya addoommada alle siday u gubeen baa ilaahayna u gubayaa jazaan wifaaqan wاljazaءu min jinsi اlcamal xasan اlbasri waxau ihi raximah اllah aayadda markuu fasiraayey اnduruu ilىa hada اlkarami wاljuud war bal eega deeqda iyo karamka iyo dulqaadka rabbi qataluu awliyaahu wa ahla طaacatih waxay laayeenoy weliba dab ku gubeen awliyadii alleh iyo kuwii rabbi adeecaya muuminiinta ahaa wa huwa yadcuuhum ilى tawba haddana rabbi weli wuxuu ugu yeedhayaa toobadiyo miyaa toobad keentaan buu leeyahy tanna waa sidaa yaquuluuna haalisu halaaa haddana wuxuu rabbi leeyahay afalaa yatuubuuna abacda dalika yaqnatu muslimun min raxmati rabbihi wa makfirati taa dabadeed ruux muslim oo dembaabay siduu doonaha u dembaabee ilaahay dulqaadkiisa iyo deeqdiisa miyuu ka quusan ilaaha haalisu halaaa kuwuu yidhi odhanaya afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna ilaaha awliyadiisii kuwii gubay ku leh uma lam yatuubuu maxaad u malayn muslim dembaabay oo meel ka dhacay waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila adaalluun yaa raxmadda rabbi ka quusta kuwa hallaabay mooyaane laa tayaasuu min rawxi illaah si kastood u dembaabto ilaahay raxmaddiisa ha ka quusan wuu kuu yeedhayaa fafiruu ila allaah waayo ruuxu waa dembaabayaa gefna waa gelayaa laakiin shaydaan baa ka faa'iidaysanaya oo odhanaya meel laga noqdo ma joogtid nin qoyanine biyo iskama dhowro iska sii waxa weeyaan dhexqaad macaasida iyo dunuubta laakiin waxaad ogaataa inaad leedahay rabbi raxiima oo dulqaad badan oo wax kastood gasho haddana kuu yeedhayo oo gacantiisa kuu soo fidinaya in allaha yabsudu yadahu bileyl liyatuuba musiiu nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musiiu leyl hadhiyo habeen ilahay gacmihiisu addoommadiisa usoo fidinaya habeenkiibuu usoo fidinayaa si uu u toobad keeno maanta kii dembaabay maalintiibuu gacantiisa alla usoo fidinayaa si xalay kii dembaabay u toobad keeno ilaa cadeedu ay ka soo baxayso halkay ka dhacdo ama nafta ay hunguriga isugu imanayso abacda dalika yaqnadu muslimu min raxmati rabbih laa waalfa laa yacni qof muslimihi raxmadda rabbi sinaba ugama quusan karo meel kastuu macaasi ka gaadho waayo allaha kuwaa towbo ugu yeedhaya almuwaxidu awlaa muwaxidka ilaahay qiray waxdaaniyadiisu wax kastuu sameeyo isagaa uga mudan oo uga awlaysan raxmadda rabbi inuu nasiib ku yeesho ilaahayna u yeedho falaa tayaasuu min rawxi illaah wax kastoo samaysaan shaydaan ha u dabcina oo ha quusanina oo ha is odhannina allay leh waxba laga aqbali maayo boqol jeer dembiga haddaad gashiyo toddobaatan jeer fa rabbuka raxiimun waduud waxaad haysataa ood leedahay rabbi raxiim oo tudhis iyo raxmad badan ayaa waxa weeyaan kuu yeedhaya hadh iyo habeenba oo ay tahay inaad u toobad keentood xaggiisa usoo noqoto allah waxau uhi afalaa yatuubuuna miyaanay usoo noqonayn ila allaahi ilaahay xaggiisa miyaanay usoo noqonayn oo wayastakfiruuna ilaahay aanay ka dembi dhaaf dalbayn wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista malmasiixu masiixoo ciisii ma ahaanin masiixii ibnu maryama ina maryamo ahaa ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii arrusulu rusuli ay tagtay waa uun rasuul ay rusul badani hortii tagtay wa ummuhu hooyadiina sidiiqatun waa runbadantii runta badnayd weeyaan hooyadiina kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadii yaakulaani kuwa cuna alطacaama cuntada waxaa laynoo sarbeebayaa ama dadka loo tilmaamayaa dee ma cid baahan oo cunto cunaysa oo hadday cunto cuntana dee baahidii bani aadam u baahanaysa cuntadii waxa weeyaan ilan cuntada caloosha gashaa waa inay ka soo baxdee qof bani aadama oo baahanaya oo sifaadkii aadamigu ku dareerayaan miyuu ilaah noqon karaa ma baahde ma noqon karo markaa bashar baahan oo wax cunayo oo wax cabayo oo xaalaadkii bani aadamnimo korkiisa ku dareerayaan sidee ilaahay ugu tilmaanteen miyaedaan caqli iyo garaad lahay kaana waxay ahaayeen ciise iyo hooyadii yakulaani kuwa cuna aacaama cuntada undur bal eeg oo u fiirsa nebi maxamedow iyo kullu man yasluxu lahu lkhitaab kayfa nubayinu sidaanu ugu caddaynana lahum iyaga alaayaati aayaadka sidaanu ugu caddaynana bal eeg uma ndur haddana eeg annaa yu'fakuuna sida looga duwayo diinta iyo xaqa bal waxaad u fiirsataa oo ku waantoodaa oo wax ku qaadataa bal sidaanu ugu balballaadhinay aayaadka si walba ugu dhignay iyo haddana sida loo duwaye dan iyo muraatoona aanu uga lahay waa tawfiiqda la seejiyey iyo khayr la-aanta ku dhacday iyo qalbiga daboolan in wanaaggelayn sharka iyo xumahana lagu qufulay qul waxaad tidhaha nabi maxamedow atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii ma waxaad caabudaysaan maa shay laa yamliku aan idiin hananayn lakum idinka daran dhibaato iyo walaa nafcan dheeftoona ma waxaan dheef iyo dhibtoona idiin hayn baad alla sokadii caabudaysaan wallaahu allana huwa alle assamiicu ka maqalka badan weeyi likulli maa taquuluun wax kastood ku hadlaysaan alcaliimu ee u ogaal badan bikulli afcaalikum wax kastoo aad samaynaysaan qul waxaad tidhaha nebi moxamedow yaa ahla alkitaabi qul waxaad tidhaha nebi moxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiow laa taqluu ha ku xadgudbin oo ha ku talax tegina fii diinikum diintiina hayra alxaqi ay guluwan hayra alxaqi talax tag iyo guluwi aan xaq ahayn diintiinii ha ku talax tagin oo ha ku xadgudbina oo xadgudubka aan xaqa ahayn waxa weeyi laba midba waa xadgudub oo jalaaleynku waxau odhanayaa laa taqluu fii diinikum ay laa tujaawizu alxadda fii diinikum guluwan hayra alxaqi ban tadacuu ciisa aw tarfacuuhu fowqa xaqih yacnii ha ku xadgudbina oo xadgudub xaqdarra a diintiina dhexdeeda ha ku dhicina oo waa maxay xadgudubkaasi bian tadacuu ciisa ciise inaad hoos uga dhigtaan halkii alla u dhigay macnaha inaad ka gaabisaan xaqiisa oo ku gaboodfashaan oo halkuu ilaahay geeyey ka hoosaysiisaan sida yahuudduba ay dee ugu qaldameen ay u yidhaahdeenba waa ibnu zina waa ka nasahan yaho dee waa cabdullaahi wa rasuuluhu buu ahaaye marka gaboodfalkaa ha ka gelina xaqiiso ha u diidina sida yahuud oo kale aw tarfacuuhu fowqa xaqih ama xaqiisii halkii alla uu dhigay ha ka sarraysiinina sida dee nasaaraduba ay ilaah martabatul ilaah u gaadhsiiyeen marka xadgudubku waxa weeyi halkii ilaahay dhigay u daaya hoosna ha uga dhigina korna ha uga qaadina labadubana waa madmuum oo alifraad watafriid labaduba waa xaqdaro qul waxaad tidhaha nabi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiow laa taqluu ha ku talax teginoo ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina dhexdeeda hayra alxaqi ay guluwa xadgudub iyo talax tag guluwigaasoo hayra alxaqi xaq aan ahayn hase ha ku samaynina diintiina oo walaa tatabicuu ha raacina ahwaaa qowmin qolo hawooyinkood iyo waxay rabaan ha raacina qoladaasoo qad dalluu lumay min qablu hore u hallaabay oo wa adalluu dadkana halleeyey waa culamaau suugii iyo kuwii iyagoo cilmi leh si badheedha haddana uga baydha xaqa oo wa adalluu lumiyey kasiiran in fara badan oo dadka ka mid a oo wadalluu lumay can sawaa'i sabiili waddadii toosnaydna ka lumay oo ka anbaday oo waddada barhtankeedu waa waddada toosan ee xaqa ah lucina waa la nacdalay baa rabbi uu yidhi oo naxariista waa laga dheereeyey alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ah calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii ayaa lagu nacdaloo naxariista lagaga durkiyey wa ciisa wa calaa lisaani ciisa iyo nebi ciise carabkiisii ayaa lagu nacdalay oo naxariista lagaga durkiyey ciisihii ibni maryama ina maryama ahaa oo jalaaleynku waxau odhanaya calaa lisaani daawuuda reer banu israa'iil waa yahuud iyo nasaaro oo kuwoodii yahuudda ahaana carabkii daa-uud baa lagu nacdalay oo markii uu habaaray ayaa doofaara iyo daayeera lagu dooriyey oo lagu bedelay kuwoodii nasaarada ahaana waxaa lagu nacday carabkii ciise oo markuu habaaray ayaa iyagana waxa weeyaan doofaaro loo bedelay waa asxaabulmaa-ida eh markaa lucina waa la nacdalay aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min bani israaiila reer bani israaiil ka mid a calaa lisaani daawuuda nebi daawuud carabkiisii baa lagu nacdalay iyo wa ciise ciise carabkiisii ciisihii ibni maryama ina maryamo ahaa daalika ay daalika alacnu nacdashaa korkooda ku dhacday saabitun waxay ugu sugnaatay ama ugu dhacday bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaankii ay caasiyeen ee ay dembaabeen ee rabbi iyo rasuulkiisaba ay ka hor yimaadeen sababkiisaa lagu nacdalay iyo wa kaanuu yactaduuna wa bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaa lagu nacdalay yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaadeen yacni kuwa xadgudba ahaanshahay ahaayeen sababkeedaa lagu nacdalay iyo cisyaankay la yimaadeen maxaa xadgudubkooda ka mid a kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna kuwa aan iska reebin can munkarin xumaan xumaanta oo facaluuhu ay sameeyeen munkarkuna waa maa ankarahu sharcu wuxuu sharcigu diiday ee aanu ogolaan ama aanu fasixin marka xumaha ay sameeyaan isumay diidayn oo waxa weeyaan barhkood barhka kale kama reebay alla waxa uhi labi'sa maa shay baa xumaaday kaasoo kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa sameeya oo waxa ficilka iyo samaynka samaynta lagu tilmaamay waa maxay waa tarkul inkaar oo dee ficilkii waxa weeyaan waa alabi oo alabulkaf iyo alabulficil labadiiba ficil waa lagu tilmaamaa tarkiga iyo sameyntaba markaa ficilka xunay faleen waa inay ka tegeen inay dadkii xumaha ku inkiraan markaa ficluhum sayi waa tarkuhum liinkaari lmunkar munkarka inay inkiraan tegistay ka tegeen waa xumaantay sameeyeen taasaa ficil lagu tilmaamay fool xun taraa waxaad arkaysaa nebi muxamedow kasiiran in fara badan oo minhum iyaga ka mida kuwa yahuudeed iyo munaafiqiinta yatawallawna aladiina kafaruu taraa waxaad arkaysaa nebi maxamedow iyo kullu man yasluxu lahu lkhitaab kasiiran in fara badan baad arkaysaa oo minhum munaafiqiinta ahlu kitaabka ka mid a yatawallawna xaal ay ka weli yeelanayaan oo saaxiib iyo sokeeye ay ka samaysanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay labi'sa ma allailah shay baa xumaaday kaasoo qadamaday oo hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahoodu an sakhita allaahu ayaa xumaaday marka masderka laga soo dhalaaliyo sakhita allaahu an sakhita allaahu wuxuu khabar u noqonayaa mubtade maxduufa oo an sakhita allaahu masderka laga keenaa ay sakhatullaahi weeyi ila an baa xarfu masdere wa huwana usoo qadar macnuhuna markaa waa tafsiir iyo faahfaahinoo sow lama odhan labi'sa maa qadamad lahum anfusuhum alla ilaah waxaa xumaatay waxay nafahoodu u hormariyeen waa maxay waxaa xunay hormarsadeen waa an sakhid allah oo waxaa tidhaha wahuwa waxay hormarsadeen ee xumaaday an sakhid allaahu ay sakhatullaahi waa cadhada alleh ee calayhim korkooda u cadhooday wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi walow kaanuu hadday ahaan lahaayeen yuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alleh iyo wanabiyi nebiga iyo wamaakii unzila lagu soo dejiyey ilayhi nebiga xaggiisa lagu soo dejiyey hadday rumaynayaan matakhaduuhum kama yeesheen kuwa ahlu kitaabka iyo gaalada kale awliyaaa saaxiibbo iyo sokeeye ay soo dhowaystaan alla ileh kuwaa kamay samaysteen walaakina kasiiraa ha yeeshee in fara badan oo minhum iyaga ka mid ihi faasiquuna waa kuwa taacada rabbi ka baxay wallahu aclam